deegaanka masagawa oo kamida deegaanada kubaca sameynayay sanadihii ugu dambeeyey ee gobolka mudug islamarkaana bulshadiisu haatan ay u diyaargaroobayaan sidii ayaa u buuxi lahaayeen shuruudaha degmanimo ayaa waxa ay dhallinyarada deegaanka ka bilaabeen dhismaha taallo astaan u noqonaysa masagawa qaar ka mid a dhallinyarada isxil qaamay iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo goobta ka hadlay ayaa si isku mid waxa ay u bogaadiyeen dadaalka dhalinyaradan waxayna sheegeen in loo baahan yahay in bulshadu ay iska kaashadaan arrimaha la xiriira dhinaca horumarinta adeegyada bulshada oo ay ka mid tahay arrimaha danta guud
anagaa ballan qaadnay taaladan aniga walaashay milyuun oo garabkeeda taagan ayaa taaladan wixii ku baxayo qarash aan ballan qaadnay waxaan rabaa dhallinyarada degmada ka soo jeedo inaan aan u guddoonnay taaladaas dhistaankeeda sidoo kale waxaan rabaa inaan dhalinyarta baaq u diro oo ah magaaladan waxyaabo badan ayaa jiro oo ay ka mid yihiin in caligoroobkao kale laga jaro waxaa kaloo jira in wadooyinka qaar nadaafadda magaalada aad u hooseyso waxaan rabaa dhammaan dhallinyarta inay howshaas iyadana qayb ka qaataan dhalintu waa badan tahay meelo badan adduunkay kala joogaan kuwa dibadda jiro kuwa dalka joogo kuwa gudaha joogo dhammaan waxaan u baaqayaa inay horumarka magaalada masagowaay maadaama amnigeeda la adkeeyey inay horumarkeeda qayb ka qaataan waxaan meeshaan u taagannahay taallada dhagaxdhigeedii waxaan ballan qaadnay taallada dhallinyarada haddaan nahay maxaan ku dhahaa magaaladan u dhalatay magaaladan iyo degmada galcad u dhalatay taalladan iyo maxaan ku dhaha wax ka badanba inaan ilaahay aduu yidhaahda aan u samay doonno xildhibaankeynun inuu hogaami doono iyo wasiirkayna dhallinyarada deegaankan u dhalatay rag iyo dumarna inay inta kacaan ciidamada ay daba kacaan ee xooggooda iyo xandhadooda la garab istaagaana rajaynayaa waa mahadsantihiin insha allah waxaan isku imaan doonaa iyadoo isbitaal iyo iskuulaad taalada bis ku masinaa doona isbitaal iskuulaad ay leedahay insha allah waa mahadsantihiin maantay waxaan maanta halkan ka dhagax dhignay taaladii ay lahaan lahayd amba ay yeelan doonto haddii alla idmo deegaanweynahan mustaqbalka u digaroor doono degmo ee masegaweyn taaladan waxa ay astaan u noqon doontaa deegaankan taariikhiga ah ee facaweyn ee aadka iyo aadka u facaweyn waxaan runtii ka mahad celinayaa dhallinyarada ay ugu horeeyaan walaalkay axmuuli maxamed calin iyo walaashay malyuun ee qaatay dowrkaas una qaada dhallinyarada deegaankan ka soo jeedo meel kastay joogaan inay ayagu taaladan mas-uuliyaddeeda qaadaan waxaan runtii uga mahad celinaa sida gobonnimada iyo dadnimada leh ee ay go'aankaas u qaateen deegaankan masegowa oo ka mid a deegaanada facaweyn ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanadii dhowaan sida buuxda ay kaga hanaaqaada hanaanka dowladnimo